hiiraanay shabeelle waxaan ku dhahay waxay kamid tahay maamulada dalka ee qaarna lasoo dhisa qaarna ay dhismayaan caqabad way jiraysaa lamana inkiri karo waxaa laisku dayayay systemka wasaaradda maa gudaha gogasha jawhar taalla way awooday in ay maamul ku dhisto ayadoon cidna matalan uga aabiyeeni lakin waxaa ka go-an wasaaradda iyo dowladda federaalkaaba in qof kasta oo soomaaliya oo qayb ka ah broseska ama hanaanka wax lagu dhisaayo inay ku kanciso inay qayb ka noqoto inay qayb ka noqoto geedi socodka maamul sameynta hiiraha shabeellada dhex taas ayana waxay keentay in odayaasha dhaqanka iyo dowladuba ay wada hadlaan wadahadalkaasina insha allah wuu soo dhamaan doonaa in laisqalciyaan lagu rajowan yahay wadahadalkuna waaba muhiimba waxaa siyad barre dowladiisii meesha looga saaray waxay aheeday keligaa tarin maysa marka in soomaali wada tashato wax wada lahaato cidda wax wadalena ay wada hadlaan waxay soo golaadaan waa hanaanka federaalka ee adduunka oo dhan uu ku dhaqmo weyaan soomaaliyana waataan kuu sheegay kama talaalna wax dhacayo waxaana dhab ah hadda insha allahu in dee waaba maalmaha soo socday waxay hagaagi doonaan wadahadaladaasina insha allah ay soo afgarneen